kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qayb ka mida barnaamijyadeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada barnaamijkan oo ay si wada jir idinkugu soo saareen hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacaddeenna waxaanan maanta kaga hadlaynaa maaraynta wanaagsan ee barwaaqeeyaha si kor loogu qaado waxdhalista iyo nafaqaynta ciidda waxaana barnaamijka idiin soo diyaariyey aniga oo ah abubakar maxamed waa hagaag mar kale soo dhowaada barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaan kaga hadalnay nafaqaynta ciidda iyadoo la adeegsanayo digada xoolaha iyo waxyaalaha noolaha ka hara annagoo si faahfaahsan uga hadalnay hababka loo diyaariyo ee loogu adeegsado koruqaadista waxdhalista ciidda iyo siday muhiim u yihiin marka maantana waxaannu ka hadlaynaa waxyaalaha aan ahayn wax noolaha ka haray ee barwaaqeeyayaasha warshadaha lagu sameeyo ee kiimikada ah si kor loogu qaado waxdhalista ciidda beeralayga waa muhiim in uu ogaado sida ugu habboon iyo wakhtiga ku fiican ee uu adeegsanayo barwaaqeeyaha iyo qiimaha ay ku kacayaan haddii aan gudagalno barnaamijkeenna maanta barwaaqeeyuhu waa agab ay ku jiraan ugu yaraan wax kiimika ah oo marka ciidda lagu daro ay dhirtu ka helayso nafaqaday u baahnayd marka lagu daro ciidda si fudud ayay ugu milmaan dhirtuna u isticmaashaa ujeeddada barwaaqeeyaha loo isticmaalana waa inuu ciidda ku kordhiyo nafaqo ay dalagyadu ku baxaan macdanaha barwaaqeeyuhu ka samaysan yahay waa kuwo si deg deg badan ugu milma ciidda iyo inay ku darayaan ciidda marka loo isticmaalo cadad rasmiya oo la yaqaan oo nafaqo ah taasoo ah waxa laga filayo in geedkaasi uu u baahan yahay beeraley ogsoonow barwaaqeeyo kasta cadadka macdan ee uu ka kooban yahay waxay kaga qoran tahay oogada jawaanka ama bacda ay ku xidhan tahay oo lagu soo dul qoray noocyada nafaqada ay dhirtu u baahan tahay waxaa loo kala saaraa nafaqada makro ama micro nafaqada makro waxaa dhirtu si dadban ugu baahan tahay cadad badan oo ay si hagaagsan habdhiskeedu ugu shaqeeyo maikrada waxaa loo kala qaybiyaa laba nooc oo kale ah tan koowaad ee wakhtiga hore ee beertu koraysa la isticmaalo iyo tan labaad oo ah wakhtiga beertu baxday ta la isticmaalo haddaba barnaamijkeenna maanta waxaannu kaga hadlaynaa nafaqada wakhtiga hore ee beertu baxayso lagu daro ciidda ee micro waana nafaqada ay ka mid yihiin nitrogen fosforos batasium iyo magnesium waa barwaaqeeyaasha lagu daro dhirta waxaana lagu magacaabaa barwaaqeeyaasha aasaasiga ah waa barwaaqeeyaasha lagu daro dalagga markuu baxo waana barwaaqeeyaha koowaad waxayna ku noqdeen barwaaqeeyaha koowaad waxaa ku jira maadooyin nafaqa ah oo muhiim u ah dhirta wakhtiyada hore ee ay korayso haddaba qiimaha barwaaqeeyuhu wuu ka sarreeyaa marka la barbardhigo qiimaha ku baxaya digada iyo waxyaabaha kale ee la qurminayo intaadan marka go'aansan isticmaalka barwaaqeeyaha waxaa kuu muhiima inaad go'aansato tallaabooyinkan muhiimka ah go'aanso nafaqada ay ciiddu u baahan tahay ee aad doonayso inaad ku darto inta ay la eg tahay sidee barwaaqeeyaha aad isticmaalayso ee ciidda aad ku nafaqaynayso ay saamayn ugu yeelanaysaa dhirta beeraley waxaa muhiima inaad ogaato in mar kasta aan loo baahnayn inaad ciidda ku darto barwaaqeeyaha aasaasiga ah waxaana loo baahan yahay markaad isticmaalayso barwaaqeeyayaasha inaad arrimahan soo socda midkood maanka ku hayso in dalaggu u baahan yahay barwaaqeeye inaad ciidda doonayso inaad ku hayso heerkeeda nafaqo ama ciidda inay tahay mid nafaqadii ku yaraatay kadib waqtiyo badan oo isxiga markaad wax ku beeratay haddaba si aan xog dheeraada uga helno isticmaalka barwaaqeeyaha iyo muhiimadduu leeyahay waxaa barnaamijkeenna marti inoogu ah khubaro dhinaca cilmiga beeraha oo kale ah xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d iyo xasan nuur cismaan oo ka socda hay-adda s t s international solidarity aan ku horeeyo xasan cali diiriye maxay tahay hababka ay beeralaydu u go'aansadaan in ay si saxa u isticmaalaan barwaaqeeyaha si guud ahaanba sideedaba waxay u baahan yihiin maxay tahay in qofkaasi beeralaydaas dhulkiisa horta marka hore in la ogaado wax ka maqan laalama waxay mogtahay hadda beeralayda qaar waxay sameeyaan indha ayagoo fiirinaya dhulka caraday fiirinayaan iyo waxay fiirinayaan carada sida ogtahay iyo cooska ka baxay waxyaaba noocaasi fiirina laakiin waxaa muhiima in caradaasi sanba laga qaado caradaasi lasoo baaro la ogaado elementiga ama macdanta ka maqan ama nutrientiga ka maqan saxda la ogaado kadib tala lagu soo bixiyo la yiraahdo intaasi hectarkiiba intaasoo kiilo ama kilogram oo macdanta noocaas u baahan yahay ama fosfor ha noqoto ama uray ha noqoto u baahan in la yirahdo waayahay waa goorma waktiga ugu wanaagsan ee beeralaydu u adeegsan karaan barwaaqeeyaha xilliga wakhtiga ugu fiican horta la isticmaalo way kala duwan yihiin hadda marka tusaalahaan ka hadlayna midan oo madowda oo kale marka laga hadlaayo badanaa iyada xilliga ugu fiican la isticmaalo waxay tahay xilliga dhul diyaarinta oo kale in la isticmaalo oo beertii marka la carrageliyo kadib lagu sugo kadibna lagu erbishka lagu mariyo si loogu loo dhexgeliyo marka xilligaas waa loo isticmaa loo isticmaalaa sidoo kalena waxaa loo isticmaali karaa marka dalaga la beerayo badarka iyo iyo iyo muxuu ahaay diraayada madowdo kale ayadana in la isdhexgeliyo oo hal mar wada abuuro lawada geliyo ama lakala hormariyo oo muxuu ahaay daabka looteeda lagu duwo kadibna abuurka ama hal mar la iskula shabo noocaas waa loo isticmaalaa waxaa kuusoo artay marka midaan cadaanta ah midaan cadaanta ayada badanaa labadaba horta waa milmaan oo biyo u baahan yihiin ay ku milmaan waa laga maarmaan marka sidaa daraaddeeda midaan cadaanta ayada waxaa xilliga dalaga laba xilliga ugu fiican xilliga koowaad waxay tahay xilliga geedka uu koraayo oo koriimaha uu ku jiro aad u koraayo koriimaha uu socdo xilligaas in la isticmaalo xilliga labaadna waxay tahay geedka markuu miro yeesho miro markuu yeesho kadib la isticmaalo maxaa yeele markaasna waxay kasaacidaysaa inuu mirta weynaato oo saacid labadaas xilliga aad loo isticmaali karaa
mahadsanid xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y b d barwaaqeeyaha marka lagu daro ciidda oo dalagii si hagaagsan ugu baxo wuxuu leeyahay faa'iido toosa oo uu ku kordhinayo wax soo saarka iyo faa'iido dadban oo uu ku kordhinayo haraaga dalagga la goosto hadhow marka uu ciidda dib ugu milmayo inuu siiyo ciiddii nafaqo ama xoolaha balkii dalagga lagu qoodiyo laftigooda uu waxtar u yeesho waayo marka xoolaha ay helaan calaf ku filan oo ka soo baxa wax soo saarkii wanaagsanaa waxay soo saarayaan xooluhu diga wanaagsan oo ay ku jirto nafaqo oo si fudud beertu dib ugu isticmaali karayso markay xooluhu haraagii dalagga ee ay cuneen dib ugu saaloodaan waxay qayb ka noqonaysaa hababka ay ciiddu nafaqada ku hesho haddaba si aad barwaaqeeyaha si hagaagsan oo waxtar leh ugu isticmaasho waa inay ujeeddadaadu tahay inaad si hagaagsan u maarayso misna yarayso nafaqada ka lumaysa ciidda waxaan haddaba su-aalo ku saabsan arrimaha weydiinayaa xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity ee adoo soo dhowaanaya mudane barwaaqeeyaha kiimikada ahi muxuu kaga duwan yahay digada markay noqoto heerka nafaqo iyo isticmaal waxay kaga duwan tahay marka koowaad horta midaan oo la sameeyo oo kiimikada ah waxaa lagu yaqaanaa ay kaga fiican tahay midaan kale oo midba mid oota ku fiican yahay labadoodaba macnaha meel qaar mid mida faa'iido ku leh mid kale mid qeyba qeyba faa'iido kaga leeyahay tusaaladaa suqaas chemicals oo kale wuxuu faa'iido kaga leeyahay midaan kale oo digada iyo wixii lamid ah oo la yidhahdo organic tiro badan oo taya ah oo curyaalka oo oo ugu muhiimsan oo dalagda isticmaala sida nitrogenka phosphoralka iyo potassiumka hal laga heli karaa oo chemical laga heli karaa oo beerta u isticmaasha laga heli karaa halka kan kale laga yaabo hal inay ku jirto ama nitrogen kaliya inay ku jirto ama phosphor inay ku jirto potassium inay ku jirto amaba xitaa laga yaabo xataa qadar yar inay kaga jiraan intii loo baahnaa beerta u baahnaa inaysan ku jirin ay keento taas waa kaga fiican tahay marka loo eego waa macnaha kiimikada tan kale ayadana waxay ku fiican tahay oo ay kaga fiican tahay marka laleeyahay kiimikada waxay kaga fiican tahay environment ama bayada wax uma dhibto bayada oo kale wax uma dhibto sababta tan kiimikal waayo carradii hadii laga badiyo saameyn xoog leh ku yeelan kartaa laakiin kan oo aan ka wada degan wixii lamid ah wax dhibaato ah oo ay beerta u geystaan ma lahan haddii qodob kale hal qodob kale aan ku darsado kaanaan ka dhexin su-aashan kuwa oo oo kiimikada ah marka beerta lagu shubo islamarkii way heli karaanoo wixii ku jiro laakiin midaan kale oo digada ah muddo yar yar isticmaala slow release tartiib tartiib usii deynaya dhulka oo beerta dalaga islamarkii kama faa'iidaysanaya marka meeshaas waxaad ka fahmi kartaa farqada udhexeeya midka organiga iyo midka midka barwaaqayaha kiimikaga iyo waa tahay mararka qaarkood waxa suuragal ah in loo baahdo in la kaydsado barwaaqeeye maxay tahay in beeralaydu tixgeliyaan ama fiiriyaan amaba ay tahay inay sameeyaan intaysan barwaaqeeye kaydsan walaasa kan meelo badan ay ka fiirinayaan horta hool ama meel lagu kaydiyo ku filan inay haystaan horta waa laga maarmaan koowaad oo u baahan yahay qofka inuu meel ku kaydsado meeshii laftarkeeda waxaa loo baahan yahay de inaan qoyaan qoyaan iyo waxyaabo kale aysan lahaanin oo ahaato meel oo oo maxay ahayda qalalan waxaa kaloo iyadana marar qaara muhiim ah xitaa in ay ay alwaax oo kale dhulka ka xijiyaan dhulka iyo iyo iyo nafaqadii inaysan istaabanin oo meel oo maxaa la yidhahdaa shelfiskan maxaa la yidhahdaa oo bahal oo kale in loo sameeyo oo iskafaalo iskafaalo oo kale in loo sameeyo dhulka ka xigsada alwaax oo kale loo dhiso taas iyadana waxay keenaysaa in oo macnaha oo waxyaabo kale iyo meel dhulkii hadduu qiyaas soo kale wax soo celaysa kumid inay keenaysaa waxaa kaloo muhiim ah meesha ay ku jirto in wax chemical kale aan lagula kaydin macnaha agay qalalaato chemicalna meesha ay kula jiro tusaalaha waxaa lagu yihaa sumaha beeraha oo kale loo adeegsado iyo iyo iyo iyo kuwa nafaqeeyaha in hal meel iskula xaray oo kale taas oo kale inaysan inaysan dhicin meel caruur iyo waxyaabo kale gaari karaan hadee in loo dhaweyna ayadan arrin kaloo muhiim ah waayo waxaa kaloo muhiim meesha geynaysa nafirkeedna meel beerta dhow kasoo wadle maanaa beertii ayadu meel oo oo gaari aan waxa kusoo qaadi karto accessible maanaa meel loo geli karo waayahay dhinaca isticmaalka barwaaqeeyaha beeralaydu soomaalidu ma u isticmaalaan sida saxda ah barwaaqeeyaha may uma adeegsadaan meeshaan weliba waxay ka mid tahay meelaha hadda ugu daran oo caqabadaha beeralayda soomaalida idin haysatay kamid tahay qodobkan horta waxyaabaha marka aan leeyahay ma isticmaalaan maaqana su-aal kale ay soo socota laakiin waxaa keeni kara uma yaqaanaan qadarta ku jirto barwaaqeeyaha qadarta nitrogenta iyo fosfor horta wax loo barwaaqeeyaha lagu sheegay horta dadka inaa waxyar aan faahfaahin yar baa ka bixiyo saddex curi horta ugu muhiimsan saddex curiyaa muhiim u ah saddexda curi waxay kala leeyihiin waa nitrogenka u horeeyo iyo fosforka iyo botasha saddexdaas horta waxaa leedaha primary nutrients ale waa nafaqeelaha ugu horeeyo oo beeraha loo adeegsada waxaa kaaga dara marka kuwii markii ay lasoo sameeyo warshadii soo sameeyaan waxbaa ku dul qoran oo ay ma akriyaan ayaga mukawanaad uu leeyahay oo ka kooban oo intaas boqolkiiba ka yahay nitrogenka ama fosforka ama potassium taasoo kala akriyaan taas marka waxay keenaysaa qadartii loo baahnaa ee nitrogen ama nitrogen nafaqeeyo ah ama potassium nafaqeeyo ah ama inay keeni waayaan haddii qadarka u qaldamana waa fahmi kartaa dhibaato ka dhalan karto waaye haddii si qaldan loo isticmaalo barwaaqeeyaha kiimikada ah maxaa dhacaya waxaa dhacaya dhibaatooyin badan dhacaya tusaale ahaan hadday soo qaato tan hadda aan ka hadlayo ah in loo adeegsado taladeena saxda inaan loo adeegsado oo tala qaldan la adeegsado tusaale ahaan konton kiila inaa ku shubta la rabay baa waa ka badisay dhibaatada leeda waxaa kamid horta marka koowaad cost ay keenaysaa tusaale haddaan soo qaata nitrogen oo kale haddii aan isticmaalo in badan haddaan isticmaalo oo nitrogen ah waxay keenaysaa dhulka calcium ku jira ee dhulka ka saartaba si ka dhaqmo de marka curyaalkay sii baabi'inaysaa waayba curyaalka digaba ina wax soo saarka dalga u saameynaa marka haddii la yareeyana taas waa qodob sooma haddii la yareeyana caqabada ay keeni karaan waxaa kamid ah beer oo nafaqbadeedu yaraan haddii wax yar la sidee maxsuulkii laga filaya ma soo baxay ful maxsuul yaraa soo baxay taas tirada waa xataa waxaa kaloo jira marada qaar bacrimeyaasha ama ama nafaqeeyaasha xataa haddii aan la dhigin meeshii oo loogu talagalay meeshii loogu talagalay haddii aan la dhigin oo aan ka wado waxaa wax la siinaya waa dalagii beertana waxaa ka dhex daarasaan casharadii hore kaga soo hadaalna qashanaa jiro meelaha dhaxda ah dalaga ka bixin haddii lagu badiyo dalaga agaarkiisana lagu yareeyo dee qashana ka faa'iidaysana qashankaa kugu naaxa hadii meel qaldan haddaa dhigto waxaa kaloo ciidana dhibaato keeni kara waqti qaldan haddii la adeegsado hababka ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo waa kuwe sharaxse ka bixi waqtiyada ugu wanaagsan ee ciidda barwaaqeyaha lagu dari karo habab badanaa jiro horta marka koowaad hab walbabana waxaa ogaataa waxay ku xiran tahay markaas xaalada beeralayga uu kusugan yahay dhaqaaleed iyo waxay ku xiran tahay bay-ada shaqaalaha oo kale si loo heli karo beertii ku shuri karo ada qodob badanaa saamey laakiin waxaa loo isticmaalaa in beerta lagu farbiyo ko waa la isticmaali karaa labo dhinacyada in laga dhigo waa la isticmaali karaa saddex waxaa kaloo la adeegsan karaa godka ay dalaga ka baxa laftigiisa in lagu wareejiyo meel kale aan la dhiginba waa la isticmaali karaa afar in waraab loo soo raaciyo haddii waraabyada casriga u yahay sida drip irrigation nidaamkan la yidhaha waraabkan oo waraab tifiq alla waraab tifiq oo kale duu yahay in biyaha loo soo raaciyo oo kale waxaa kaloo jira in caleemaha laga siiba naftakoodaba la buufiyo macnaha ama ha lagu buufiyo haantan oo buufisada ah ama haddii dhaqaalahu gaari kara diyaarad ha lagu buufiyo nooci doonaba ha ahaataane marka intaasoo habood aa loo buufin karaa aa loo siin karaa bacriminta ama nafaqada beerta loo siin karaa kee fiican marka kee fiican waxay ku xiran tahay adba xaaladda beertaas ay ku sugan tahay beeralayda dhaqaalihiisa shaqaalaha helitaankooda iyo xirfadda shaqaalaha ay leeyihin markaas ay ku xiran tahay waayahay waqtiyada ugu wanaagsan ee ay tahay in barwaaqeeyaha lagu daro ciidda sharaxaad ka bixi marka barwaaqeeyaha waxaan kala saaraynaa saagaata aan kuu sheegay ba saddex curiya ugu muhiimsan oo la yidhaahdo kuwa ugu muhiimsana beeraha la siiya saddexda curiya marka laga hadlaayo muxuu ahaa nitrogenka iyo fosforka iyo botash saddexdaasaan ka wadaa saddexdaas nitrogenka marka laga reebo labada kace oo ka wada portafa fosforaska iyo potassiumka waxaa la siiyaa dhulka marka la diyaarinaya lagula caragediyaa marka koowaad halkaas marbis aan la siiyaa tanna beerleyda waa arrin oo aysan samaynin badanaa tan labaad oo nitrogenka kuu soo hartay waa la kala jarjaraa saddexaa loo qeybiya horta qayb waxaa lala siiyaa marka dhulka la diyaarinayo labadii kale la raacina qaybta soo harto soddon maalin hadba waxay ku celin dalaga markaas la beerayo soddon maalin meelahaas oo kale kadib waa la fiina haddana iyo markii ubaxyada bixinayso oo dalagu fiid soo saarayo markaasaa qayb saddexaad la siina saddexdaas qayb nitrogent keliya loo siiyaa kuwa kale hamara la siiyaa saasa ugu fiican oo wax soo saarka beerana kor ugu kici karaa mahadsanid mudane kaasi waxa uu ahaa xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity oo marti noo ahaa waa hagaag waxaa jira tallaabooyin ay khubarada beeruhu siiyaan beeralayda oo ku aadan sida caadiga ah ee loo isticmaalo barwaaqeeyaha adeegso barwaaqeeyaha rasmiga ah oo la hubo inuu ku habboon yahay nafaqaynta iyo baahida dalagga iyo noocyada carrada aad haysato inta badan barwaaqeeyo kasta oo tayo wanaagsan suuqa lagama helo haddii beeralayda isticmaalo barwaaqeeyo tayadiisu liidato waxba kama tari doono heerka wax soo saar ee uu rajaynayay inuu helo waayo kuma jiraan cadadkii nafaqo ee looga baahnaa haddaba sidee ku kala ogaan karaa beeralaydu barwaaqeeyaha rasmiga ah iyo midka aan rasmiga ahayn waa kan ee xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d
waa badankood horta waxaas ma tixgeliyaan lakin waa la ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa waxay tahay sida sidaa og tahaybo marka lasoo gadaayo yurayaa noqoto ama barwaaqiyaha marka lasoo gadaayo suuq laga soo gadaayo waxaa ku qoran inta ku jirto haday naq haday tahay fosfor inta ku jirto laga heli kara fosfor haday tahay haday tahay nitrogen haday tahay haday tahay potassium haday tahay marka qofkaani marka wuxuu ku ogaan karaa hadda tusaale ahaan marka wadaabta kaleet afartan iyo lix boqolkiiba a waxay tahay fosforo nitrogenka oo biri qaar qarsha zero qaarna bi ama sideed sideed toban waa nitrogenka uu yaasbi marka kan kale laftigiisa asiga laftigiisa midaan yuraayada laftigeeda nitrogenka iyada laftigeeda ku badan afartan iyo lix boqolkiiba marka waxaa lagu ogaan karaa qofkaani wuxuu ku ogaan karaa goor ugu horeeya waxay tahay waa shirkadii soo saartay waxa ay dusha kasoo qorta laabalkeeda ku qoran tahay meeshaasa horta waxa ugu horeya lagu ogaan kara ay tahay haddii gudaha loo sii galana muxuu ahaa isheeg wuxuu ku ogaanaya qofkaani mudduu soo tacbay waxtarkeedana wuxuu ku ogaanaya beerta haddii gudaha loo gala waayahay sidee beeralaygu ku hubin karaa inuu iibsaday barwaaqeeye taya leh horta su-aashaan hortii waa muhiim horta in la ogaado inuu qofkaani iibsaday barwaaqeeye taya leh inuu iibsaday waa qofka u ogaan karaa mar horta wuxuu ku ogaan karaa ugu muhiimsan waxay tahay in la layska hubiyo saale markaan kala qaadno beeralaydana way garanayaan saale waxaa lagu ogaan karaa taabashadoo kaleeto marka laga hadlaayo taabashada markaa keliya waa marka la taabtoo kaleeto waa weynka intay laeg tahay qaarna waa yar tahay qaar waa waaweyn waxaa kaloo lagu ogaan karaa ay tahay iyada laftigeeda in laftigeeda la tijaabiyo madowdoo kale waxaa lagu tijaabin karaa waxay tahay toddobaatan haddii toddobaatan gram laga soo qaado waxay si toos uga milmi kartaa boqol mililitr oo biyo ay toos uga milmi kartaa marka haddii marka ay ku midanto waxaa ogaanaysaa inay midaas day leedahay midda kalena waxa lagu ogaan kara kale waxay tahay bakalaf midabkeeda beeraleyda waxay kuleeyihin ba kuu sheega waxay kuleeyihin noocan midabkaani tusaalahan hadda iyada waa madow waa midabkan kafeyga oo kaleeto midaba ay leedahay jirto oo lagu yaqaana ama haddii kale isheeg laftigeeda weynaanshaha laftigeeda waa lagu ogaan kara midda caddaanta kusoo hartay ayada waa caddaan laakiin ayada waxyaabaha lagu ogaado waxaa kamid a in markii haddii biyo yar lagu shubo waxaa loo baahan yahay way ku milmaysaa horta midda fiican inay ku milanto islamarkaasi markay ku milantana kuleelka heerkulka biyahaas waxaa loo baahan yahay inay yarayso qabowkadka xoogaa ay yarayso islamarkaana waxaa kale ku reebaysaa wax yar yar oo oo muxuu ahaa isaga ayada kasoo haray wax yar yar oo aad u yar yar ayaa kasoo haray calaamadahaasa lagu garan karaa inay
xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y b d oo marti noo ah mahadsanid waa hagaag halkaas aad nagala socotaan waa barnaamijkeennii gaarka ahaa ee barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay soo saaristiisa iska kaashadeen hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacadeenna waxaan soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka fadlan aan dul marno casharadii aan soo marnay ogsoonow beeraley inay muhiim tahay inaad beertaada ku darto barwaaqeeye si aad kor ugu qaaddo waxdhalis carrada dalag wanaagsanna u hesho beeraley isticmaal habka ugu wanaagsan ee farsamo oo aad ugu darayso barwaaqeeyaha ciidda iska ilaali barwaaqeeyaha tayada xun waayo waxba kuu tari maayo kharash iyo shaqana waa kaaga baxayaan la tasho aqoon-yahanada beeraha ee deegaanka si aad isaga hubiso tayada barwaaqeeyaha waxaa intaas ku eg barnaamijkeennii oo ku saabsanaa sida habboon ee loo adeegsado barwaaqeeyaha waxaana barnaamijka idiin soo jeedinayay aniga oo ah abubakar maxamed barnaamijkeenna maanta waxaanu kaga hadalnay adeegsiga barwaaqeeyaha kiimikada ah barnaamijkeenniina intaas ayuu ku dhan yahay ee nabadgelyo